xamse cabdi barre ayaa nasiib darro ku tilmaamay in magaalada kismaayo ciidamo shisheeye oo duulaan ku ah dal kale looga arko ciidanka xoogga dalka ay u direen deegaano ka tirsan degmada badhaadhe ee jubbada hoose kuwaasoo ay ugu talagaleen inay la wareegaan salgiyada ay ka baxaan ciidamada admis ee aaggaasi ku yaalla ra-iisul wasaaraha oo ka hadlay magaalada muqdisho ayaa wuxuu kaloo intaa ku daray in milatariga soomaaliya ay halkaasi geeyeen iyagoo ka jawaabaya baaqa dadka deegaanka ee ilaalinta nabadgelyada laakiin kismaayo hadda laga rarayo ciidamo uu tilmaamay in kuwaasi laga horgeynayo siduu yidhi waxaa habeeniya maalin aada og tihiin in magaalada kismaayo laga raro ciidamo hubaysan oo loo dirayo inay la soo dagaalamaan wiilal soomaaliyeed oo ka tirsan sn a ama xoogga dalka soomaaliyeed oo loo geeyey deegaan ka mida geyiga soomaaliyeed si ay ula wareegaan deegaanadii ay ka baxeen ciidamada catmis oo ah waajibaad saaran dowladda waxaan ognahay deegaanada ay hadda lagu daldalayo ciidamada kismaayo laga raro habeeniya maalin in ay ka baxeen ciidamadii admis waxaan ognahay dadkii deegaanka oo guddoomiyihii deegaankaas ugu horeeyay in uu codsaday oo magaalada kismaayo ka codsaday iyo maamulkii ka jiray in ay keenaan ciidamo soo buuxiya meeshii ay ka baxeen ciidamada admis kadibna ay deegaanku maamulkii ay ugu jawaabeen ma heli karno ciidamo aan meeshaa keenno ayagoo marka halkaas marayso deegaanka oo guddoomiyaha uga horeeyo dowladda federaalka waxay ka codsadeen siday deegaanada kale markii laga baxo ay ciidamada loo geeyey in halkana ciidan militaria la keeno si amniga loo ilaaliyo oo aysan khawaarijtu u qabsanin deegaankaas dowladda iyadoo ka jawaabaysa ayaa ciidamo kooban oo loogu talagalay deegaanadaas inay amnigooda sugaan lana wareegaan deegaanadii admis ka baxeen ayaan u dirnay nasiib daro waxaa loo arkay oo magaalada kismaayo looga arkay ciidamadaas inay yihiin ciidamo oo occupying force ama ciidamo raba inay qabsadaan dal oy ku soo duulaan oo ciidamo shisheeye inay yihiin camal sidaas ayaa loo fasiray
hadalka ra-iisul wasaare xamse ayaa imaanaya iyadoo maamulka jubbaland uu ku dhawaaqay inay si rasmi ah u joojiyeen xiriirkii iyo wadashaqayntii ay la lahaayeen dowladda federaalk ee soomaaliya hoggaanka sare ee dalkana ay ku eedeeyeen xadgudub dastuurka ah iyo inay ciidamo geeyeen deegaano nabdoon oo xilli hore laga xoreeyey kooxda al-shabaab sida wasiirka warfaafinta ee jubbaland cabdifataax mukhtaar uu ku sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada kismaayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wuxuu ku sifoobay ku-tamasho dastuur ku-tagrifal awoodeed duminta iyo kala qaybinta ciidamada qaranka isagoo kusoo daabulaya deegaano nabdoon ee jubbaland argagixisada laga xoreeyey tobanaan sano ka hor ciidamada laga soo qaadayo goobihii ay isku horfadhiyeen argagixisada taasi oo lagu burburinayo nidaamka dowladeed ee ka jira dowladda jubbaland haddaba dowladda jubbaland waxa uu waajib dastuuri ah ka saaran yahay inay difaacdo ilaaliso midnimada iyo wadajirka dadka jubbaland oo ah lama taabtaan aanan lagu xadgudbi karin dowladda jubbaland waxay si buuxda oo rasmiga u joojisay xiriirka iyo wada shaqaynta xukuumadda federaalka soomaaliya waxayna caddaynaysaa inaysan aqoonsanayn dhammaan tillaabooyinkii sharciga baalmarsanaa ee wax kabeddelka dastuurka iyo xeerarka doorashooyinka ay meel mariyeen golayaasha dowladda federaalka soomaaliya
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa dhinaca kale sheegay inaysan jirin meel dalka ka mid ah oo mamnuuc ka ah ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo aysan tegi karin wuxuuna ku baaqay inaan ciidanka iyo shacabka laiska horgeynin siduu hadalka u dhigay
dalkani waa mid soomaaliya la yidhaahdaa xoogga dalka soomaaliyeed meel mamnuuc ka ah ma jiraan ayagaa waajib ka saaran yahay difaaca dalka waxaa waajib ka saaran yahay inay xuduudaha sugaan waxaa waajib ka saaran yahay constitutionally ayay sidaas constitutionka faraya marka waxaa la rabaa in dadka shacabka ee soomaaliyeed aan lagu dirin wilashooda aan loo loo foolxumayn wilashooda qarannimada soomaaliya waxaa bays u ah qaran kastana adduunka oo dhanna sidaa ah oo lagu faanaa xooggooda iyo ciidankooda waa nasiib darro wiil soomaaliyeed oo la tababaray oo la qalabeeyey ku faanaya dalkiisa iyo dadkiisa inuu difaacayo in dad mas-uuliyiin sheeganayaay ay dadka ugu baaqaan in lala dagaalamo inuu cadow yahay inuu sogoloot yahay inuusan dalka lahayn taas waxaa waye waa nasiib darro wey waa nasiib darro laakiin dadka soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan wiilashaas la yidhi ordaya la soo dagaalama ayaa iska gartay inta yar oo laga yaabo in miidiyaha beenta ah ay khaldaysana waxaan rajaynayaa inay dib isugu noqdaan waxaan rajaynayaa inay mas-uuliyiintaas ayaguna dib isugu noqdaan waxaan rajaynayaa in la fahmo waxaan nabad iyo deganaansho iyo walaaltinimo ahayn dalkan inuu horay usoo daashaday haddana waxa haray ay tahay dowladnimo ku dhisan nabad walaaltinimo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka jubbaland ayaa soo shaacabaxay kadib markii madaxweyne axmed madoobe uu ka baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee muqdisho laakiin wuxuu sii xoogeystay markii ay dhacday doorashadii shan iyo labaatankii bishii hore dib loogu soo doortay madaxweynaha jubbaland inuu noqdo axmed maxamed islaan